gabdhaha aqoon-yahanada ee ku dhaqan magaalada joowr ee caasimada hirshabelle ayaa door weyn ka qaata horumarinta caafimaadka bulshada kuwa oo sameeya wacyigelin kala duwan oo la xidhiidha waxyaabaha saameynta ku yeelan kara bulshada islamarkaana looga hortegi karo cudurada halista haddaba qaar ka mid ah haweenkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey doorka ay ka qaataan horumarinta caafimaadka doorka ah ka qaadano caafimaadka habeen ahaan waxaa isleeyahay hooyaa tahay maanta waxaa arkaysaa qof dhiig baxayso sidoo kale dee hooyo maxaa la dhahaa had waxaa jirta magaalada tuulooyin oo aan soo gaari karin markii ha sameeyaan yacni xiliyada uurka oo kale adigoo iska socda ama baabuur saaran ama tuuladaadi ka imaaday ama magaalada ka baxo meel kale aadaya waxaa arki kartaa hooyo dhiig baxaysa hooyadaasiti saas u dhigbaxaysaa markii aad aragto haddii aad waxaa ku khasban tahay hooyadaas inaad caawisid ta kale waxaa ka wacyigelinaa inay dadka hooyooyinka qaar yacni tuulooyin magaalada ka fog istaalada ka fog inay markii ay ur yeeshaan adi xiliyada oo dhalmada ay soo dhowdah oo kale inay soo guuraan magaalada u imaadaan si loo dabiibo ama maxaa la dhahay magaalada ugu dhasho u yaraadana markasta hooyooyinkaniti markasta la dhahaayo dhigbaxay u dhimatay maxaa la dhahay hooyadan way isku go'day mar walba waxaa ka wacyigelinaa inay magaalada usoo guuraan magaceyga waa najmo xasan cali gabadha markii tacadi kusoo dhaco maxaa la dhahaaye waxay la hadli kartaa ay u faahfaahin kartaa maxaa la dhahaye dhibkeeda ay u sheegan kartaa gabar kaleenta oo fahmaysa oo la joogto meesha inay u sheegto oo maxaa la dhahaye si ay wax uu dhaceen oo uu faahfaahiso laakiin haddii wiil oo meesha uu joogo tacadi haddee gabadha lagu soo sameeyay si lagu caqaabka caqabadii uu soo dhacday ma ugu sheekeyn karto waayo wiil maxaa la dhahaaye waxaa dhici karto tacadi inuu wiilku soo waxyeeleeyey haddana wiil kaleenta ma uu hadli karto laakiin qalbigeeda inuu u furi karto way dhici kartaa gabar oo maxaa laa iyada lamid ah maxaa laa si degan u sheegto laakiin maxaa lahaye wiil haddoo meesha joogo inay la hadlin oo saas ugu soo furfurnaanina dhici karto door aad iyo aad u weynay ka qaadan karaan gabdhaha caafimaadkana kana shaqeeya